Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku shaqaysta xirfadda samaynta sambuuska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxayna u noqotay xirfad ay noloshooda ka maareeyaan. sambuuskaasi hayayna ku gadaan suuqyada magaalada Beledweyne si ay uga iibsadaan bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada iibinta sambuuska ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay kala kulmaan.
hadda waan sameeyaa intay soonka waa samaystaa sambuuska magaaladoo kale aan ku iibiya dabka badidiisa kuleelkiisa dabkoo kale badi mar saliidda kugu soo gadoomayso intaasaan la kulmaa ruufta ii geysa inaan ku ganacsada ciyaalkaygan ku biilinaya iyo waxbarashadooda ma ka maarey kara wallaahi waa cabiidsi inta aan sameeyo waa isku cilcishtaale moogeen wax nolol maalmeedkayga oo soo koobi kara maahan gataan inta ramadaanka aad u xiiseeyana gataan bisha ramadaan ay jecel yihiin aad u gataan intaan kala nolol maalmeedkiisa marna wuu kuu gadnaa marna wuu fariisanaa mar asigaaba kugu soo noqonaa oo wax kaaga soo bixaynin marne wax waa kaaga soo baxaya haa aad waa loo gataa inta soonka way jecel yihiin soomaalida way gataan aad tobanka dambe sidiisaba oo fariistaa fagta horey gataan shanta hore toban iyo shanta horey gataan toban iyo shanta dambene wuu fariisanaa ilaa dadka badi sambuuska ma ogolo sida ceeshkoo kale sida oo waxay isticmaalayiinoo sabaayadoo kale uu hakanaa sida waxaa fariistaa lixdii saac oo kalean waxa samaystaan jarjartaa sagaalkii saacna waa samaystaa waxaan fariistaa marka magaalada hoose sambuus waa dubtaa waxay aheedoo qudaar waa gataa nyaanya iyo waxaas waa gataa xilliga soonka bisaan samaystaa sambuuska xilliga kalenama qudaarteyda waxaana iska daba ordaa anigaan samaystao ka ganacsado intaan ku samaystaa buundad agteedaan u qaataa u gataa sambuus noloshawaxay markaas ilmaha oo inta wax loo ordaayo markaas ilmaha ku iidiyo kugu soo wajahan soonkiioo markaas raggii badi baaga muundi iska noqonayo waxba waxaasna koley waa iskaga dibirnaa hadda koley soonka markii afurkii waxaas waa ka helnaa waxay markaasna soo gala waan ku baxsanaa marsaa udhaysa camaanta lafaad ka helaysaa lafihiisad wax ku daray mar ilaaha wax kaa siinaa marna khasaaro waa marna faa'iido waa nasiib waa